halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sabeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sabeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa idiin sii wadi doonnaa dhegaystayaal warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubkiisa koowaad warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy waxay ka mid tahay afarta warqadood ee rasuul bawlos uu ku qoray xabsiga gudihiisa isagoo doonaya inuu dhiirigeliyo masiixiyiintii hadalka lagu wacdiyey ee ku noolaa dunidii ay xukumaysay reer rooma markiinaugu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan nimcada taasoo aynu ku helnay badbaadinta ilaahna waxba ina weyddiisan maayo oo waxba inaga dooni maayo si aynu ku kasbanno nabaaddiinnadaas ciise masiix ayaa bixiyey dembiyadeenna si ilaaha quduuska ah inoo qaabilo adigana ilaah wuu ku qaabilayaa haddii aad rumaysato masiixa haddaba marka aynu ku nool nahay duni anfariir iyo qaaquul badan oo mixno iyo jarribaadina u dheer tahay oo ah duni waxyaabo qaldani ay ka buuxaan ayaa qalbiyadayadu yeelan karaan nabadda ilaah waa nabadda ilaah ee ay leeyihiin ama uu siiyo kuwa ku kalsoonaada in masiixu yahay badbaadiyahooda shakhsi ahaaneed waa inaynu garannaa nimcada ilaah intaynaan khibrad u yeelanin nabadda ilaah marka ay sidaas tahayna nimcada iyo nabadduba waxay ka yimaadaan ilaaha aabbaha ah iyo sayid ciise masiix haddaba haddaan su'aal ku weyddiiyo ayaan kugu leeyahay miyaa rasuul bawlos rumaysan yahay saddexnimada rabbaaniga ah haddii ay sidaasi tahay muxuu ugu soo dari waayey ruuxa quduuska ah aabbaha iyo wiilka haddaan haddaba taasi idinka jawaabo ayaa ruuxa quduuska ahi uu la jiraa iminkadaba masiixiyiintii reer filiboy oo wuxuu ku jiray mid waliba ee iyaga ah markaana waxaa hubaal ah in rasuul bawlos u rumaysnaa saddexnimada rabbaaniga ah oo wuu ku qumanaa marka uu leeyahay sida aayadda labaad ee cutubkan koowaad ku qoran markaasoo uu lahaa nimco ha idinla jirto iyo nabad ka timaada ilaaha aabbaheenna ah iyo rabbi ciise masiix haddii haddaba intaasi aynu ku soo koobno horudhacii warqadda ayaannu eegaynaa maaddada koowaad ee bawlos uu ka hadlayo waxaana weeye dareenkii bawlos uu ka heestay reer filiboy si bal aynu dareenkaasi hagaagsan wax uga ogaanno ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol shan iyo afartan ee axdiga cusub cutubka koowaad aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan mar kastoo aan idin xusuustaba ilaahay baan u mahadnaqaa wuxuu bawlos ku bilaabay gundhigga warqaddiisan si qurux badan waxaanay muujinaysaa xidhiirka wacan ee bawlos iyo masiixiyiintii reer filiboy ka dhexeeyey waana sida laga doonayo rumaystayaasha maanta oo waxaa ilaah uu doonayaa inay xidhiir wacan lahaadaan khaasatan wadaaddada iyo jameecada kiniisadahooda haddaba haddii aynu cilmiyan eegno waxa rasuul bawlos uu leeyahay ayuu ula jeedaa oo uu leeyahay mar kastoo aan idin xusuusto ayaa xusuustiinnu igu dhalisaa inaan ilaah u shukriyo ama ku mahadnaqo haddaba markii qof ka tirsan dadkiisa ama socoto ah uu ka maqlo erayga filiboy ayaa rasuul bawlos ilaah uga mahadnaqayaa rumaystayaashaas taasina waa wax wanaagsan bilxaqiiqa mararka qaarkood ayaannu innagu isticmaalnaa aayaddaasi markii aynu la hadlayno saaxiibadayada kiniisadda waana wax habboon inaannu isticmaalno waxaase la doonayaa in warqadaha aynu qorayno iyo waxa aynu ku dhigayno ay waafaqsan yihiin niyadaheenna haddaba aad iyo aad bay u ahmiyad ballaaran tahay inaan saaxiibadayada u ducayno iyadoo qalbiga iyo dareenku uu iswaafaqsan yahay weliba way wanaagsan tahay in la lahaado wehelnimo ama jameeco isxusuusata oo isku soo ducaysa oo leh mar kastoo aan idin xusuustaba ilaahay baan u mahadnaqaa haddii bawlos aannu odhanin wax kale oo quseeya xidhiirka ka dhexeeya isaga iyo kiniisadda ayaa intaasu noqon lahayd wax ku filan oo muujinaysa in kiniisaddaasu wacnayd oo xidhiir wanaagsanna la lahayd rasuul bawlos haddii aad eegto waraaqaha kale ma jirto meel oo sidan oo kale ku leeyahay kiniisadaha bilxaqiiqa kiniisaddii reer galatiya sidaas kuma odhanin tii korintosna sidaas kuma odhanin haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminka eegaynaa isla warqaddan reer filiboy cutubka koowaad aayadda afaraad waxaana qoran sida tan oo kol kasta markaan kulligiin idiin duceeyo waxaan idiin soo duceeyaa anigoo faraxsan haddaba wuxuu leeyahay kol kasta ma ahan mararka qaarkood wuxuu mar waliba bawlos xusuusan jiray masiixiyiintii reer filiboy marka uu leeyahay kulligiin ayaa waxaa cad in bawlos uu ka hadlayo quduusiinta kiniisadda oo ah jidhka kiniisaddaasi caadiga ah ee magaalada filiboy markii aynu gaarno cutubka ugu dambeeya ee warqaddan waxaannu ogaan doonnaa inay jiraan farqi u dhexeeya laba dumar oo ka tirsan kiniisadda reer filiboy waxaana la kala odhan jiray yu'odiya iyo suntuqe haddaba bawlos ugu horrayntiiba wuxuu ku bilaabay salaantiisa quduusiinta oo dhan si kooxina ayaan u odhanin innaga ayuu warqaddan inoo soo qorayey oo kooxdii kalena aannu lagu odhan idinku kuma jirtaan wuxuu haddaba leeyahay waxaan idiin soo duceeyaa anigoo faraxsan haddaba qaabka uu u hadlayo bawlos ayaannu garanaynaa inuu yahay mid aad u sarreeya markii la eego halka warqadda uu ka soo qorayey wuxuu joogay roma oo wuxuu ku jiray xabsi inkastoo aannu ku jirin xabsigii loo yaqaanay momartiin ayaa haddana la rumaysan yahay in xabsigii uu ku jiray ahaa mid aan la jeclaysan karin haddaba inkastoo erayga farxad uu soo noqnoqonayo ilaa iyo sagaal iyo toban goor intaan warqaddan ku jirno ayaanan weliba dareensaneen in warqaddan loogu yeedhi karo tii farxadda marka uu farxad sheegaba waxaa soo raacaya magaca masiixa oo magaca masiixa ayaa isagana lagu soo celcelinayaa ilaa iyo afartan goor intaan warqaddan ku jirno marka waxaa la odhan karaa qadka dhexe ama gunta warqaddan waxa weeye ciise masiix waana ciise masiix ka noqonaya halka farxaddu ay ka imaanayso waxaa markaasi la adkaynayaa ciise masiix ee ma ahan in farxadda la adkaynayo sidaa haddaba aynu ku arki doonno filosofiyadda nolosha masiixinimada waxay qusaynaysaa masiixa oo nidaamka la raacayana waa kiisa qiimaha nolosha masiixinimada isaga ayay qusaysaa oo awoodda nolosha masiixinimadana waxay ka imaanaysaa masiixa bilxaqiiqa waa xidhiirka shakhsi ahaaneed ee aynu masiixa la leenahay waxa keenaya ama siinaya farxadda nolosha shakhsiga masiixiga ah markaana waxaannu garanaynaa haddii aynu isku soo baxno oo aynu xaflado isugu nimaadno sida tan dhalashada masiixa ama tan ciiddii isteerka farxaddu ka imaan mayso kulanka ee farxaddu waxay ka imaanaysaa waxa loo kulmayo ama loo dabaaldegayo waana ciise masiix kan ay farxaddu ka imaanayso haddaba farxaddu ma ahan shay ka imaanaya wax aan la garanaynin oo ka baxsan nolosha qofka waxaase farxaddu ay ka timaadaa nolosha qofka haddii aad dacwad qabto oo aad ka guryomayso waxyaabo badan oo nolosha ku saabsan ayaanay suuragal ahayn inaad farxad ku noolaato ha yeeshee markii aniga iyo adiguba aynu nimaadno meel aynu garanayno inaan qadka dhexe ee doonista ilaah ku taagannahay oo aynu garanayno inaan doonistiisa ku jirno ayaa si kastoo marxaladaheennu yihiinba waxaa nolosheennu lahaanaysaa farxad bawlos wuxuu haatan leeyahay oo kol kasta markaan kulligiin idin duceeyo waxaan idin soo duceeyaa anigoo faraxsan haddaba bawlos wax dhibaato ah ka arki maayo ducada uu u soo ducaynayo masiixiyiinta walaalihiis ah oo odhan maayo dadka aan u ducaynayaa way badan yihiin maanta mar kasta oo uu u ducaynayo wuxuu u duceeyaa isagoo faraxsan in kasta oo weliba xabsi ku jiro ayuu leeyahay oo kol kasta markaan kulligiin idin duceeyo waxaan idin soo duceeyaa anigoo faraxsan oo wuxuu leeyahay niyaddayda ayay ka farxinaysaa inaan idin soo duceeyo iminka markii uu u sheegay ayuu ilaah kaga xamdi naqayaa oo weliba asbaab buu siinayaa waxa uu sidaas u yeelayo oo wuxuu leeyahay sida ku qoran isla cutubkan koowaad baalka saddex boqol shan iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan wehelnimadiinna xagga ka wada shaqaynta injiilka aawadeed maalintii ugu horraysay ilaa haatan waxa uu leeyahay waxaan had iyo joorba idin xusuusinayaa waxa weeye wehelnimadiinna xagga ka wada shaqaynta injiilka waxaannu iminkana soo gaarnay erey warqaddan ku jira oo ahmiyaddiisu sarrayso marka ereygaasi ama kelmaddaas inaan ka gudbo dooni maayo anigoo aan wax ka odhan ereygaasuna waa wehelnimo ereygaas waxaa si baahsan looga isticmaalaa kiniisadda iyo weliba meelo ka baxsan kiniisadda ayaa loo isticmaalaa haddaba waxaan isleeyahay badanaa dadku ma garanayaan macnaha ereyga ama kelmadda wehelnimo sababtaas aawadeed sida munaasabka ah uma isticmaalaan kelmaddaasi waxaa jira dad badan oo isku yimaada oo xaflado loogu yeedho wakhtiyada ciidaha iyo munaasabadaha dadka soomaalida ah waxaa isku imaanaya dad fara badan waxbaa la wada cunayaa oo la wada cabayaa ahmiyadda lasugu yimid iyo macaaniga wehelnimadana garan maayaan markaana in wax la wada cuno oo wax la wada cabo oo lays waraysto ahmiyadda ma ahan oo welibana kitaabka quduuska ahi taasi ina fari maayo wehelnimo ayaa waxay noqonaysaa giriig ahaan ko'inoniya oo waxay ka micno tahay in masiixiyiintu ay wadaagaan waxyaalaha masiixa saddex waxyaabood baa markaasi maskaxdaada ku soo dhacaya xidhiirka xagga ruuxa isku imaatin khushuuc leh iyo wehelnimo farxadi ay ku dheehan tahay ama macaan waxaan marka ugu horraysa idiin sharaxayaa xaalka ku saabsan xidhiirka ruux ahaaneed waxaana weeye in la wadaago waxyaalaha masiixa waxaa la wadaagayaa runta weyn ee ku saabsan masiixa waa maaddada labaade waxa weeye isku imaatin ama urur khushuuc iyo allakacabsi isugu yimid waxaana weeye in masiixa loo wada adeego hadday noqon lahayd in la taageero howlihiisa iyo dhan waliba taasina waa waxa marka rasuul bawlos uu leeyahay wehelnimo uu ka hadlayo oo waa in kitaabka laysla wada barto oo la wada tukado oo la wada ciido marka la wadaagayo cashada rabbiga iyo marka wax la bixinayaba waxyaabahaasi oo dhan ayaa rasuul bawlos uu ugu yeedrayaa ko'inoniya ama wehelnimo natiijaduna waxay isugu soo biyashubanaysaa arrinkii saddexaad oo ahaa wehelnimo macaan waa marka aynu isku urursanno masiixa oo taasina waa run weyn ama ko'ononiya bawlos wuxuu qorayaa in kiniisaddan ay wehelnimo buuxda la lahayd isaga wuxuu iyaga u soo jeediyey injiilka oo waxay la wadaageen bawlos ama kala qayb qaateen khushuucii iyo midownimadii waxyaalaha masiixa waxaanay iyagoo ilaah dartii ula baxaya u soo direen isaga hadiyadu waxaanay qayb weyn ka qaateen inay wax ka qabtaan baahidiisa xagga ruuxa markii ay wada kulmaanna waxay lahaan jireen midownimo xagga ruuxa ah oo wax waliba ayay wada qaybsan jireen wuxuu rasuul bawlos oo arrinkaasi adkaynaya leeyahay maalintii ugu horraysay ilaa haatan waa xilligii ay injiilka ka wada shaqaynayeen bawlosna wuxuu ku raaxaysanayay wehelnimadooda ka wada shaqaynta injiilka haddaba maalintii ugu horraysay waa maalintii uu la kulmay lu'udiya iyo colkeedii oo ku tukanaya webiga dhinaciisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada ayaannu iminkana eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy cutubka koowaad aayadda lixaad ee baalka saddex boqol shan iyo afartan ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta ciise masiix haddaba maadaama aayaddan ay tahay mid aan aad u jeclahay oo weliba macaani weyn ii leh ayaan rajaynayaa inaadan dood ka qabi doonin inaan ka yara faalloodo oo aan wax kaaga sheego wixii aniga i qabsaday waxaan xusuustaa in wakhtiyo fara badan ay ila soo gudboonaadeen dhibaatooyin iyo inaan horay u sii wadin wixii sayidka noloshayda ka bilaabay had iyo goorba marka aan isleeyahay maantay u daran tahay ayaan arkaa sayidka gacantiisa oo igu caawiyaysa inaan howshiisa sii wado oo aanan dib uga laaban waxaana baroosin ama qodob adag ii ahaa aayaddan lixaad oo aan niyaddayda ka bixin mar waliba ee aan la kulmo qaaquul noloshayda la soo gudboonaanaya haatanna aynu balqaadaa dhigno aayaddan lixaad waxaana rasuulku uu leeyahay aaminsanahay oo uu ula jeedo wax uu hubo oo aan caad ka saarnayn rasuul bawlos wuxuu garanayay waxa uu ka hadlayey oo wuxuu leeyahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ama sii wadi doono shuqulkii wanaagsanaa ee uu inagu dhex bilaabay weli faallada aayaddan lixaad ayaannu ku jirnaaye wuxuu leeyahay rasuul bawlos ilaa maalinta ciise masiix aniga iyo adigaba ma aynu gaarin maalinta sayid ciise masiix oo weliba kuma jirno maalmihii ahdigii hore welibana soo ma aynan gaarin wakhtiga zamanka oo kumana jirno maalmaha nolosha daa'imka ah waxaanse nool nahay maalmaha ciise masiix waxaana soo dhammaanaya maalinta ciise masiix marka uu kuwiisa ka qaadanayo dunidan ruuxa quduuska ah ayaa aniga iyo adigaba waa kuwiinna rumaystayaasha ah shaabadaynaya ilaa laga soo gaaro maalintaasi furashada bawlos oo kala hadlaya arrinkan reer efesos ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka afaraad aayadda soddonaad ee baalka saddex boqol laba iyo afartan ee axdiga cusub sida tan ha caloolxumaynina ruuxa quduuska ah oo ilaah oo laydinku shaabadeeyey maalinta madax furashada oo welibana ha caloolxumaynina ruuxa quduuska ah ilaa inta ilaah uu ka dhammaynayo shuqulkii wanaagsanaa ee uu idinku dhex bilaabay wuxuuna dhowrayaa in hawshii laydinka dhex bilaabay ay soo dhammaato micnana ma leh ururka bilaabay iyo sida ay u bilaabatay laakiin waxaa hubaal ah in ilaah uu dhammaynayo ilaa maalinta masiixa haatan saaxiib su'aal baan ku weydiinayaa ma wax ficil ahaan suuragelayaba in ilaah uu inagu dhammeeyo waxyaalihii uu inaga dhex bilaabay haddaba aniga garan maayo xaaladahaaga qaas ahaaneed laakiin haddiise aad tahay mid ka mid ah dhallaanka ilaah waxaan hubaa inaad ka markhaati kacayso in ilaah uu ku soo gaarsiiyey maalinka maanta ah miyaanay ahayn taasi haddii aad noloshaada dib ugu noqoto ama aad dib u eegto miyaanay ku muuqanaynin sidii uu kuu hoggaamiyey ama sidii uu kuu quudiyey haddaba haddii ay sidaasi tahay maxaad uga welwelsan tahay mustaqbalka ama berri miyay kula tahay inuu kaaga baxayo oo aad dhacayso haddaba aniga sidaas bay ila ahaan jirtay markii qaaquul noloshayda la soo gudboonaado ha yeeshee marnaba ilaah inoogama bixin oo dhulka inaguma tuurin ha yeeshee ilaah howl kale ayuu ii dhiibayey ilaa uu dhammeeyo wixii uu igu dhex bilaabay markaasoo arki maysaan aniga qudhayda ayaa welwel uu iga haystay waxa mustaqbalku uu noqonayo mana garanaynin inaan hawsha masiixa ka tegayo iyo in hawshaasu horay u sii soconayso waxaanse ficil ahaan u garanayaa in waxyaalihii uu rabbigu inagu bilaabay ay ahaanayaan ilamaa maalinta masiixa ninna ma aaminsanayn in hawsha wacdiska masiixa ay sii soconayso oo horay aan u sii wadi doono hawshiisa ilaa maalinka maanta ah waxaanay la ahayd xubno badan oo wehelnimada ka tirsan in xaalku uu igu adkaanayo oo aan la helaynin cid kaalma ka geysanaysa ama gacan inaga siinaysa sidii aan hawsha ilaah ku sii wadi lahaa waxaanan weli ku jirnaa hawshiisa waayo rasuul bawlos oo lagu yaqaano dhiirogelinta masiixiyiinta oo weliba khibrad u lahaa howlaha wacdiska masiixa ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka koowaad aayadda lixaad anigu waxaan aaminsanahay in kan shuqul wanaagsan idinku dhex bilaabay uu dhammayn doono ilamaa maalinta sayid ciise masiix aniguna taasi marag baan ka ahay oo ilaah ballankiisa wuu oofiyaa had iyo goorba haddaba waxaan shaki ku jirin in aayaddaasu ay ahayd mid macaani weyn leh taasoo kuwa masiixiyiinta ah la doonayo inay ku kalsoonaadaan wakhtiyada dhibka badan marka ay socdaan duufaannada lixaadka leh ee nolosha war maxay ahmiyad leedahay inaynu lahaanno ilaah taabagelinaya wixii uu inagu bilaabo haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddan rasuul bawlos u qoray dadka reer filiboy cutubka koowaad aayadda toddobaad ee baalka saddex boqol shan iyo afartan ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed waa igu quman tahay inaan sidaas kulligiin idinka fikiro waayo qalbigan idinku hayaa maxaa yeelay kulligiin waxaad tihiin kuwa nimcada igala qayb qaata xagga xirnaantayda iyo xagga daaficidda iyo xaqiiqaynta injiilkaba bawlos wuxuu leeyahay waa igu quman tahay inaan kulligiin sidaas idinka fikiro waayo buu yidhi kulligiin qalbigan idinku hayaa miyaanay haddaba ahayn wax wanaagsan in laga fakaro saaxiibbada qaaliga ah ee masiixiyiinta ah haddaba marka uu leeyahay kulligiin waxaad tihiin kuwa nimcada igala qayb qaata xagga xidhnaantayda ayaa taasu mar kale inagu soo celinaysaa kelmaddii wehelnimo waana eraygii giriig ahaanta ahaa oo la raaciyey xidriiriye balballaarinaya oo wuxuu noqonayaa giriig ahaan sukko'ononiyas oo macnaheedu yahay isku xirnaan abaddan ah waxaa eraygaas oo kale isticmaalay haweenaydii la odhan jiray abigayil markii ay la hadlaysay nebi daa'uud oo ay ku lahayd sida ku qoran kitaabkii koowaad ee samuel cutubka shan iyo labaatanaad aayadda sagaal iyo labaatanaad ee baalka saddex boqol kow iyo siddeetan ee ahdigii hore waxaana qoran sida tan oo in kastoo dadku kugu kaco oo kuu eryado inuu nafta kaa qaado weliba sayidkaygiyow naftaadu waxay xermada nolosha kula xidhnaan doontaa rabbiga ilaahaaga ah oo cadaawayaashaada naftoodana wuu tuuri doonaa sidii isagoo ka tuuraya warafka meeshiisa godan bawlosna wuxuu leeyahay isaga iyo reer filiboy way isku xidhmeen oo waxay qayb kala qaateen injiilka haddaba arrinkan ayaan ula jeedaa markii aan lahaa reer filiboy iyo rasuul bawlos xiriir wacan baa ka dhexeeyey wuxuu aad ugu dhowaa kiniisaddan reer filiboy marka la eego kiniisadihii kale marka way wanaagsan tahay in la lahaado saaxiibo ceenkaas oo kale ah oo kaala qayb qaata baafinta hadallada ilaah waxaa haddaba jira iskaashi nuxur leh oo wehelinaya xidhiirka ruux ahaaneed wuxuuna ugu dambaynta keenaa xidhiir macaan oo midho dhaliya weli waxaannu ku jirnaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer filiboy baalka saddex boqol shan iyo afartan ee ahdiga cusub cutubka koowaad aayadda siddeedaad waxaana qoran sida tan aniga ilaah baa iga markhaati ah sidaan kulligiin idinkugu xiisoonayo xagga jacaylka ciise masiix haddaba marka la eego erayga xiise ayaad mooddaa inuu jilicsan yahay oo xiisuhu wuxuu yimaadaa marka aad wixii aad jeceshahay weydo markii aad heshana xiise jiri maayo oo halkaasi ayuu ku dhammaanayaa laakiin sida halkan ay ugu qoran tahay way ka duwan tahay sida innagu aynu u isticmaalno waxay halkan ugu qoran tahay xiise joogto ah oo aan dhammaad lahayn adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye ubanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreeyow masiixow salulaqwihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarreeyow masiixow salug laqwi halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin